أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawo aayadda toddobaatan iyo sideedaad ee suuratu ali cimraan ka mid ah waxaan soo haynay yahuudda iyo qeybaheeda kala duwan ee qolo iyagu markaa mukhaadaca iyo khiyaano inay muslimiinta ku sameeyaan oo yaa noo soo dambeysay yaa yacni waxaa laga soo hadlay saddex nooc nooc wuxuu ahaa qole iyaga inay baadiyeeyaan muslimiinta usoo bannaan baxay oo markaa alla uu yihi wadda taa'ifatu min ahli اlkitaabi low yudiluunakum qolo kale oo iyagana waxaa laga hadlay inay wax khiyaanaan isku dayey oo inay soo galaan diinta maalinka gelinkeeda hore gelinka dambena ay iskaga baxaan si ay dadka markaa ay u siraan oo laysu yiraahdo dadkan cilmi unbay uga baxeen iyo waxbay waxunbay ogaadeen si laysu dhaho qeyb kale oo saddexaad buu alla wuxuu tilmaamay in ay xuquuqda dadka ay khiyaanaan weliba ay bannaystaan oo ay hab diin ay ku bannaysanayaan oo waa kuwii yidhi laysa calayna fi lumiyiina sabiil waxayna ahaayeen kuwa haddii hal diinaar ay qaadaan aan laga keeni karin ilaa maanta dhan in la dul taagan yahay uun maahani kuwaas ayuuna rabbi wuxuu tilmaamay in ay dhaar yacni dhaar dhaartooda iyo ballamadii ay alla la galeen inay ku iibsadaan xoogaa adduunyo ah un dad ay u daran tahay inay tahay halkan marka qolo kalea iyagana la gelayaa ayaa laga gelayaa tilmaan ay leeyihiin oo reer yacni reer bani israa'iil ka mida kuwan marka iyaga waxaa weeyaan kuwo cilmi leh oo iyaga culimmadoodii u ahaa oo markaa ilaahay kitaabkiisa bedelayay taxriif intay sameeyaan ayay haddana waxaa iyagu ay malookeeyeen oo ay isku soo ay isu keenkeeneen ayay ilaahay xukunkiisa ay ku sheegayeen waa qolada marka yacni halkan marka looga hadlaya aayaddan alla marka wuxuu leeyahay waina minhum waina minhum waina min alyahuudi yahuudii la fariiqan ayaa ka mid ah koox kooxda oo yalwuuna maroojinayo oo yacni qalloocinayo alsinatahum carabyadooda qalloocinayo bilkitaabi kitaabka ku qalloocinayo litaxsabuu si aada u malaysaan hu shaygaa ay taxriifiyeen oo carabka ay ku qalloociyeen min alkitaabi inuu ka mid yahay saa ugu malaysaan walxaal maa huwa ownanna ahayn shaygaa muxarafkee la bedelayna min alkitaabi ilaahay kitaabkiisa isagoon ahayn wayaquuluuna waxay dhahayaan huwa isagu midkan iyaga marka ay wataan waay wayaquuluuna waxay dhahayaan huwa shaygani min cindi illaahi ilaahay agtiisa ayuu ka ahaaday wamaa huwa mana ahaanin isaga shaygaa muxarafka ah min cindi illaahi ilaahay agtiisa xaggiisa kama imaanin wayaquuluuna waxay dhahayaan cala allaahi alla korkiisa alkadiba been ayay ka dhahayaan walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og oo wax garanayo ayay haddana sidaas samaynayaan kuwaas waina minhum yahuudi waxaa waina minhum waina min alyahuudi yahuudi la fariiqan baa ka mida koox yalwuuna alsinatahum bilkitaabi laba macnoba waa ku bannaan yahay yalwuuna alsinatahum carabkoodii bay qalloocinayaan carabkii bay maroojinayaan kitaabkay ku maroojinayaan macnuhu waxay tahay iyaga carabka waxa ay ka sheegayaan waa qasad ay leeyihiin ayay rabaan inay caddeeyaan qasadkaas beenta ah ee xun ayay waxay ku caddaynayaan kitaabka ilaahay yacnii diintay adeegsanayaan qasad xunayna u adeegsanayaan oo marka ay wax xun sameynayaan bay waxay leeyihiin kitaabkaasaas qabo marka kitaabkii bay wax ku qalloocinayaan marka isaga laftiisa calaa haadaa marka yacni ba-da meesheeday joogtaa wax qalbi ana meeshaa ma yaalla marka carabkaa marka ay qalloocinayaan kitaabkayna adeegsanayaan markaas ay qalloocinayaan oo kitaabkii bay marka yacni waxay leeyihiin innaga kitaabka ayaa sidaas qabo tafsiir labaad waxa uu leeyahay qalbi ayaa meeshaa ku jiro macnuhu wuxuu yahay yalwuna alkitaaba bialsinatihim kitaabka waayo waxay qalloocinayaan oy bedelayaan bialsinatihim ayna ku bedelayaan mustakdimiina bialsinatihim iyagoo carabiyadooda adeegsanaya labadaa macnaa marka midkaa dambeo qalbiga waaxidii ayaa basiidka ku sheegay tafsiirkiisa waana laba tafsiiro xagga macnaha isku mid a laakiin uun tarkiibka xoogaa yay ku kale yar bedelan yihiin ayb marka waxa ay carabka ku qalloocinayaan maxay tahay marka culimada waxay yidhaahdeen hada fi lalfaadi walmacaani alfaadda iyo macaanida labadaba waayo alfaadda waxaan soo marnay fabadela aladiina dalamuu qowla gayra aladii qiila lahum markii la yidhi waquluu xidatun waxay dhaheen waquluu xindatun ay dhaheen markay rasuulka salaamayaan assalaamu calayka meeshii ahayd carabkay ku qalloocinayaan assalaamu calayka bay dhahayaan mowd korkaaga ha ahaado ereyga marka erey u dhow oo macno ahaana ka bedelan ayay sheegayaan dadka waxay u malaynayaan marka ereygii saxda ahaa inay ku hadlaayaan laakiin erey xun bay ku hadlaayaan oo aan kii saxda ahaa aan ahayn meeshaana markaad waa ka ilaahay dhahay waidaa jaa-uuka xayowka bima lam yuxayika bihi illaah meeshaas marka sidaa marka waa dhacdaa oo taxriifkaas yahuuddu waa yaqaaneen waraacinaa layan bialsinatihim waطacnan fi ddiin oo waraacinaa meesha raacinaa ayay dhahayaan xoogaa meeshii marka ishbaaca aan lahayn ishbaacay gelinayaan macno kale uga soo baxaayo iyaga dhanba waa dad khayaano iyo dibindaabiyo iyo makri iyo dhagar keliya u taagan ayb alfaadii kitaabkoodii xataa dhagar iyo maga iyo makri unbay kula jiraan macaanidiina waa qaldayaanoo aayadaha towreed ku jiro macaanidooda maahan macaani kaley ku sheegayaan marka layu alsinatihim bilkitaabi hada fi lalfaadi iyo walmacaani labadaba marka taxriifka yahuudda alfaadana waa sameynayeen macaanidana waa sameynayeen towreedkan marka ay haystaan wax aynan bedelin oo ku jira waa jiraa dabcan wax aynan bedelin oo sidii hore ah oo towreedkii ku yaallo waa jiraan wax ay bedeleen oo meesha ka bixiyeenoo wax kale ay la imaadeenna waa jiraan wax macnihiisa ay bedeleenna waa jiraan laakiin lafdiga aynan taabanin ibnu taymiya say laftiisa aljawaab saxiixa iyo waa ku sheegaa ibnu xajarna meelaha u dambeeya sha fatxulbaariga masaa-ishaanuu kusoo qaataa xuduudda iyo meelahaas kitaabulxuduud iyo waxaana dareemay marka wax iyaga aynan bedelin oo sidiisii inay u baaqi yeeleen kitaabkooda laakiin xukunkiis ay ka tageen waa jiri jirtay oo waxaaba ka mid a qisatu rajmi ninkii naagtii markay iska zinaysteen waa kii nabiga yidhi sal ll l slam towreed aada haysataan towreedkiina maxaad ka helaysaan rajmiga kuma yaalay dhaheen waa ku yaallaa buu yidhi nabiga waa kii la keenay waana laga helay marka saddex qeyboodou ahaa marka ta yacni diinka tagooda qeyb waxaa waaye diinkoodii sidii ilaahay usoo dejiyey kitaabkooda waa ugu yaallaa macno ahaanna ma bedelin alfaadiina ma bedelin xukunkiisay ka tageen qeybna macnahay bedeleen oo markay fasirayaanay si qaldan u fasirayaan alfaaddii ma taabanayaan qeyb saddexaadna waxa ay tahay lafdigii iyo macnihiiba meesha kuma yaal midee iyaga keeneenaa ku yaal intaba waa isugu jiraa marka waxa ay haystaan iyagu hadda ayb oo talmuudka iyo ay ku sheegaan oo iyaga hadda markaa ama alcahd lqadiimka iyo ay yidhaahdaan sidaas marka qeybahaas u qaybsamaa saasaa annaga waxaa naloo leeyahay hadday ahlu kitaabku wax idiin sheegaan hana rumaynina hana beeninina waquluu aamanaa billaahi allaan rumaynay dhaha iyo warusulihi ama wabimaa anzal iyo wixii ilaahay soo dejiyey marka wixii alla soo dejiyaan rumeeyey adigoo uga nabadgal waayo haddaad di- aada beeniso oo aada inkirtana waxaa laga yaabaa wax xaqa inaad inkirto oo adiga aadan ogeyn oo kitaabkoodii sidii ugu yaallay haddii aada iska rumaysatana taxriifkii inaad rumaysanaysaa dhici karto maadaama aan la kala saari karin adiga waxaad ku badbaadaysaa iimaan mujmal ah alle iyo wuxuu soo dejiyey anu waa rumaysanahaa leedahay xadiidkana sidaasu ahaa litaxsabuuhu sidaa maxay u yeelayaan marka litaxsabuu inaad u malaysaan hu shaygaa ay bedeleen min alkitaabi kitaabka inuu ka mid yahay saad ugu malaysaan walxaal isaga oo shay walxaal maa huwa shaygaa ay bedeleenna ounan ahayn isagu min alkitaabi kitaabka ounan ka mid ahayn marka litaxsabuu hu damiirkaa hudaa laga xaaleynaa jumladan wamaa huwa min alkitaabi yacni xaala kownihi kitaabka alle isagoon ahayn ayay waxay rabaan inaad u malaysaan inuu kitaabka alle yahay macnaha saas waay wayaquuluuna waxay dhahayaan marka kitaabka halkan lagu sheegaya litaxsabuuhu min alkitaabi waa towraat wamaa huwa mana ahan shaygaa isagoo uunan ahayn min alkitaabi towreed uusan ka mid ahayn wayaquuluuna waxay dhahayaan fa- kooxdaasi huwa shaygaa iyagu ay la imaadeen oo muxarafka ah iyaga laakiin muxaraf ayaga ma dhahayaane waa shaygii muxarafka ahaa laakiin xaqiiqda wayaquuluuna waxay dhahayaan huwa isagu min cindi illaahi ilaahay agtiisa uu ka ahaaday xaggiisa saasay dhahayaan wamaa huwa mana ahan shaygaa muxarafkaa min cindi illaahi ilaahay agtiisa xaggiisa kama ahaanin oo kama yani xagga alla kama imaanin meeshan marka culimada waxay leeyihiin iskaga s- wax laysaga soo celcelinaya maahane ee cumuum iyo khusuusaa jiro markii hore kitaabka laga hadlayo towreedu ahaa waxa ay ayagu taxriifiyeen towreed ma ahanaa la yidhi markan dambe wayaquuluuna huwa min cindi illaahi wamaa huwa min cindi illaahina wax kitaab alle oo waxaan ay sheegeen maba ahan waayo marka towraad iyo wax allaale wixii alla uu s- kutubtau alla soo dejiyey marka laysu fiiriyo khaas iyo caamay isku noqonayaanoo wamaa huwa min cindi illaahi marka la leeyahay wax alle agtiisa ka yimid maba ahan waayo wamaa huwa min alkitaabi markii la yidhina towreed keliya ma ahan ayay ahayd marka laba wax takraar ah ma ahane laba macnaa ku kala jirta meesha yacni towreedka ay ku sheegayaanna ma aha wax ilaahay agtiisa ka ahaaday yaynanba towreed ahaanina ma ahan xataa ilaa waxa ilaahay agtiisa ka imaanaya towreed keliya maaha towreed alle xaggiisuu ka yimid injiilaa ka yimid qur-aankiibaa ka yimid wax ilaahay agtiisa ka yimidba maba ahanba ayb macnaha markaa sidaas iyou noqonay wayaquuluuna waxay dhahayaan cala allaahi alle korkiisa alkadiba been ayay ka odhanayaan oo allay ku been abuuranayaan oo imasabidanayaan walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og iyagoo markaa garanayo maa kaana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma intaa markii laga baxay yahuudiya aqsaamteeda iyo sida ay makriga iyo xumaanta iyo ay ugu kala nooc nooc noqdeen halkan aayaddan waxaa la yidhi waxay kusoo degtay nasaara najraan ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam markay doodeen bay waxay ku yidhaahdeen waa adiga nebiyullaahi ciisa in la caabudo diidayo oo uluuhiyadiisa inkirayo oo diidaye ma waxaa rabtaa inaan adiga ku caabudnay dheheen marka ciise cibaadadiisii waa diideen ma adaan ku caabudaynaa bay dheheen marka waxaad rabtaa inaan ku caabudno miyaa labadan aayadoodaa soo degeen marka alla wuxuu leeyahay maa kaana libasharin bashar uma ahaanin uma habboona mana u ahaanayso bash an yu'tiyahu llaahu alla inuu kitaa yacni maa kaana libasharin bashar uma ahaanin an yu'tiyahu llaahu alla inuu siiyo alkitaaba kitaab iyo walxukma xugun xikmad inuu siiyo wanubuwata nebinimo inuu siiyo uma ahaanin huma markaa dabadeed yaquula linnaasi dadka uu u yiraahdo dadkii ku yiraahdo kuunuu ahaada cibaadan addoommo ahaada lii aniga ii ahaado aniga ii khuduuca i caabuda inuu yidhaahdo uma dhab laha mana u habboona mana u ahaanaysan min duunillaahi alla sokadii aniga addoommo ii ahaada sidaa inuu yidhaahdo markaa u ahaan mayso walaakiin lagu noqoyee yaquulu wuxuu dhahayaa axadkaasi kuunuu ahaada rabbaaniyiina kuwa dadka tarbiyeeyo oo wanaagga dadka ku barbaariyo sidaa ahaada wanaag ku wanaagga ku barbaarin badan dadka bimaa kuntum bikownikum ahaanshada aada ahaateen darteed tucallimuuna inaad baraysaan annaasa dadkii alkitaaba aada baraysaan iyo wa bimaa kuntum wa bikownikum ahaanshadiinna tadrusuuna tadrusuuna alkitaaba kitaabka aada daraasaynaysaan walaa ya'murakum waan ya'murakum inuu idin farana uma ahaanayso basharka sifadaa leh inuu idin farana u ahaan mayso an tattakhiduu lmalaa'ikata malaa'igtii inaad ka yeelataan iyo wanebiyiina iyo nebiyaalka arbaaban rabbiyaala inaad ka yeelataanna yacnii idin fari maayo aya'murukum miyuu idin amrayaa bilkufri gaalnimo miyuu idin farayaa bacda id antum kolkaad idinku ahaateen muslimuuna kuwa alla u hoggaansan markaad ahaateen ka gadaale miyuu idin farayaa kufri iyo gaalnimo maa kaana libasharin bashar uma ahaanin an yuutiyahu llahu alla inuu siiyo alkitaaba kitaab basharkaa marka nebiyullaahi moxamed baa hadda laga wadaa waayo sababtaa waxay ahayd waxay yidhaahdeen adiga inaan ku caabudno miyaa rabtaa markaasuu alla wuxuu leeyahay bashar umaba ahaanin mana ahaanayso mana jirayso inuu alla kitaab siiyo walxukma xugun uu siiyo wanubuwata nebinimo uu siiyo huma markaa dabadeed yaquula linnaasi dadka uu yidhaahdo oo dadkii uu ku yidhaahdo kuunuu ahaada idinku cibaadan addooma li aniga ii ahaada min duunillaahi alla sokadii marka addooma u ahaa yacnii aniga addooma ii noqda inuu yidhaahdo sidaa uma dhab aha mana dhacayso mana u habboonaba walaakiin lagu noqoye kuunuu yaquulu ayaa meeshaa ku jirta yaquulu wuxuu dhahayaa basharka tilmaantaa leh kuunuu ahaada rabbaaniyiina rabbaan laba tafsiiraa ku jirto rabbaan mansuubun ila rabbi in la yidhaahdo waa dad marka rabbi loo nisbeynayo mansuubun ila rabbi marka alif iyo nuun ayaa lagu siyaadiyey ziidat اlalif wanuunu lilmubaalagati ayaa loo siyaadiyey marka marka la nisbeynayo marka yaa u nisbada ay imaanayso marka siyaadadaa laga goyn maayo rabbaan ayuu ahaa rab rabbun ayuu ahaa alif iyo nuun baa lagu daray lilmubaalaqa loogu daray alif iyo nuun oo zaa-idataani ah rabbaan ayuu noqday waa waxaa la rabooday in la nisbeeyo rabbaaniyun yaa u nisbada waa aliftiiyo nuuntii oo la daayey iyo yaa u nisbadii la keenay marka macnuhu marka wuxuu noqonayaa kunuu rabbaaniyiina dad rabbi loo nisbeeyo noqda oo dad ilaahay u khuduuco oo caabudo noqda ayuu idin dhahayaa macno labaadaa jiro oo markaa ibnu yacni culimo badan ay ku macneeyeen aayadda marka tafsiirka dambena u munaasab ah yacni warka dambena u munaasaba yani siyaaqa dambean ujeedaa marka waxay tahay rabbaaniyun mansuubun ilaa rabbaan rabbaan ayaa loo nisbeeyey rabbaan marka waxaa la yidhaha qofka wax tarbiyeeyo mucallimu nnaas midka dadka tarbiye yacni waxbaro wasaa-isuhum midka dadka maamulayo alifta iyo nuuntana waxay noqonaysaa ka yacni ka khadbaan iyo cadshaan oo kale alifta iyo nuunta ku jirto ayay noqone wasfi marka alifta iyo nuuntaas laakiin marka la nisbeynayo sida badan alifta iyo nuunta waa la jaraa marka nisbada la gelinayo middaan marka lama jarin oo yaa-u nisbadii waa laysaga soo daray oo markaa yaa-u nisbadii fil wasfi bay gashay luqa qaliila waayaa la yihi marka luqo oo yar waaye marka wasfiga alif iyo nuunta u dambeysa marka la nisbeynayo yaa u nisbada in lala imaado luqo jirta waaye laakiin qaliil waaye ma badno saasaa marka rabbaaniyun ay ku noqotay marka marka mansuubun ila rabbaan marka sideedana marka faclaan oo kale awsaanta ku timaado asalkeeda yacni ficilkeeda badanaa facila ayay ayay ka timaadaa facila markaa saas oo kale oo kale ay timaado shayguna imtilaa iyo oo kale laga rabo iyo ayaa ayaa waxaa lagu keenaa faclaan yacni faclaan lagu keenaa wasfigeeda cadshaan iyo karthaan iyo nadmaan iyo sakraan iyo naam kulligood marka facilo bay ka baxaan imtilaa iyo xaraarat lbaطni iyo waxyaabaha sarfiga marka macruufay ku tahay iyadoo sidaasa laakiin aliftii nuuntii wadata ma la nisbey karaa oo taasaa marka qaliil ah naam ayb wasfigii marka in ya-dii inta yaa u nisbe saa loogu daro oo isagoo wasfi ayaa u nisbo lagu daro axmariyun iyo kale la yihaha axmariyun asfariyun iyo kale luqo qaliilay noqonay markaa marka ku walaakiin lagu noqoye yaquulu wuxuu dhahayaa kunuu ahaada rabbaaniyiina kuwa wax tarbiyeeyo oo wax barbaariyo oo dadka macnaa aada u barbaariyo noqda bimaa kuntum bacda sababiye waaye bikownikum ahaanshadiina darteed bada waa sababiye maadana waa masderiye bikownikum yacni inaad idinku ahaa aada tihiin darteed aada ahaateen darteed tucallimuuna tucallimuuna dadka inaad baraysaan annaasa dadki aada baraysaan alkitaaba xarafkan marka laba qira'a la akriyay bimaa kuntum tucallimuuna alkitaaba iyo bimaa kuntum taclamuuna alkitaaba abuu cumar wuxuu akriyay bimaa kuntum taclamuuna alkitaab haddii marka taclamuuna la yiraahdo taqdiir looma baahna calima hal mafcuulay qaadanaya waana alkitaaba bimaa kuntum bikownikum ahaanshadiina taclamuuna alkitaaba aada ogaa aada og tihiin ama bimaa kuntum tucallimuuna annaasa aada baraysaan alkitaaba aada baraysaan wa bimaa kuntum wa bikownikum ahaanshadiina darteed aada ahaateen tadrusuuna inaad kitaabka daraasaynaysaan ood fiqhigii iyo axkaamtii aada kasoo saaraysaan sidaa darteed waxaad ku noqotaan kuwa dadka maamulo oo tarbiyeeyo meeshaas marka waxaa laga qaatay qofku wuxuu wax ku tarbiyeyn karaa cilmi iyo aqoon waayo dadkan in loo nisbeeyo tarbiyo maxay ku mutaysteen bisababi kownihim yaclamuuna wa bisababi kownihim yucallimuuna gayrahum alkitaaba iyo inay kitaabkii daraaseynayaan qofkii marka diintii aqoon u leh isagaa inuu wax tarbiyeeyaa ay mudan ayb iyo inuu wax maamulo labadaba saasaa aayadda laga qaadanaya walidalika alimaamu طabari wuxuu yihi farabbaaniyuuna farabbaaniyuuna idan hum cimaadu nnaasi waa dadka rukumadooda fi lfiqhi diinta marka axkaamteeda iyo xalaashii xaaraanta ee laga hadlayo waxaa weeyaan kuwa dadka aas rukumada u ah waalcilmi iyo cilmiga iyo wa umuuri اddiini waddunyaa umuuraha adduunyada iyo diinta iyo walidalika qaala mujaahidun mujaahid wuxuu yidhi dadkan marka rabbaaniyiinta iyo isagoo tilmaamayo wahum fowqa alaxbaari culimada yahuudo axbaarta way ka sarreeyaan lianna alaxbaara maxaa yeeley axbaartu hum ulculamaau waa culimo waalrabbaaniyu laakiin ninka rabbaaniga aljaamicu ila alcilmi waalfiqhi waa midka isu geeyey cilmi iyo faham iyo aljaamici ila alcilmi waalfiqhi waatabasuri biاsiyaasati waatadbiiri iyo inuu aragti dheer uu u leeyahay dadka maamulkooda uu dadka maamuli karo iyo tadbiirka waalqiyaami biumuuri الraciyati iyo dadka raciyada ah umuurahooda in loo istaago ninka isku darsaday wamaa yuslixuhum iyo waxaa hagaajinaya fii dunyaahum iyo wa diinihim ninku markuu isku darsado macnaa cilmi iyo xikmad uu isku darsado iyo maamul wanaag uu isku daro intaas marku gacanta ku dhigo uu saa yahay tilmaantaa labadaaba uu leeyahay ayuu rabbaani uu noqona marka rabbaaniyiinta ummaddan yacni waa ka sarreeyaan axbaartii yahuudda waayo waxay isku dareen cilmigii iyo tadbiirkii iyo maamulkii bay isku dareen ayb marka tadbiirkuna iyo maamulku wuxuu fiicnaanaa marka cilmi iyo faham iyo yacni xikmad uu ku dhisan yahay haddana dadka kuwii ugu liitayoo ama ugu aqoonta yaraa ama ugu tajribada yaraa ama ugu caqliga yaraa xataa hadday caqli tahay xataa kuwa ugu caqliga yaraabaa waxay leeyihiin siyaasada annaga xaq u leh marka dadkan kalena yacni masaajid ama si ama cilmi diin iyo siyaasa maxaa iska galay la soo taagan yihiin iyagiina dad ismaamuli kara xataa ma aha wa bimaa kuntum wa bikownikum ahanshadiina tadrusuuna kitaabka aada daraaseyneysaan oo sidaa inaad ahaateen darteed taas sababteed yacnii rabbaaniyiinku noqda walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba aayaddan marka laba xarafkan laba qiraa'a ku jirto walaa ya'murakum iyo walaa ya'murukum abuu camar wuxuu aqriyay walaa ya'murukum duuri can abi camrinna wuxuu sameeyey ikhtilaas meeshaas oo xarakadii marka iyadoon dhammaystirmin inuu soo dafo marka walaa ya'murukum haddii la yidhaahdo isti'naaf waaye macnuhuna wuxuu noqonayaa walaa ya'murukum alla idin amri maayo ama walaa ya'murukum basharka tilmaantaale idin amri maayo an tattakhiduu almalaa'ikata ilaa aakhirihi waa fududdahay marka qiraa'adaas macnaheeda laakiin marka qiraa'atu nasbi la akriyada waa adag tahay walaa ya'murakum marka la yidhaaho walidaalika walaa ya'murakum xaggay ku cadfan tahay aslan ibnu jariir wuxuu yidhi uma yaquulay ku cadfan tahay laakiin marka meeshaa marka joogso uma yaquula haddii lagu cadfo walaa ya'murakumna saa ay tahay laadaani maxay noqone laada tasiis maala maala ta'siis miyay noqonay maxalkeeda mase laa oo waxay noqonay zaa'ida lita'kiid laada markaas waxay noqonay zaa'ida lita'kiid waayo haddii aan laga dhigin zaa'idatun lita'kiid laga dhigin oo walaa ya'murakum laadan naafiye laga dhigo macno waxaa meeshaas ka soo baxaya aanba muraad ahayn bal baatil ah ka soo baxaya oo khata ah waayo u fiirso tarkiibka maa kaana libasharin nafyigaa xagga jiro maa kaana libasharin uma yaquula horta nafyi buu usoo jiidaa ogow oo macnuhu wuxuu noqonayaa bashar ilaahay kitaab iyo xikmad siiyey ma yacni ma ahaanin intuu alla kitaab iyo xikmad siiyo inuu dhaho ama uu yidhaahdo uma yaquula dabadeed uu yidhaahdo ma ahaanin aada leedahay feeri marka uma yaquuladan nafyigii maa kaana libasharin baa ku jiro haddii marka nafyigan uu ku jiro walaa ya'murakumna lagu cadfo maxay noqonaya marka laadana la yidhaha an oo mudmaro oo ka dambaysaa ficilkan nasbinaysa la yidhaha walaa an ya'murakum la dhaho macnaha kasoo baxaya anta iyo ficilkan masder manfi ah kasoo baxaayo soo saas maa masder oo manfi ah leanna laadii baa naafiye ka dhignay antii mudmarada ahayd iyo ficilkan mudaaric masderaa laga dhalaaliyay laa naafiyana waa ka horeysaa masderkan wuxuu noqonaa masder manfi ah masderka manfiga marka macno waxaa kasoo baxaayo maa kaana libasharin an yu'tiyahu llahu alkitaaba walxukma walnubuwa uma dabadeed yaquula linnaasi dadka uu u yidhaahdo kunuu cibaadan lii min duuni illaahi ma ahaanaysa sidaa waxaa kaloon ahaanaynin inuu idin amro yacni walaa ya'murakum an tattakhiduu lmalaa'ikata iyo inuu idinka anfiyo malaa'igtii inaad ka dhigataan arbaab marka macno qaldan baa kasoo baxaya waayo nebigu malaa'igta iyo nebiyaalka in rabbiyaal laga dhigto waaye waxa uu diidan yahayba waxaa kasoo baxaya marka haddii la yidhaha laadaas iyo anta ka dambayso masderka manfiga ee halkaa kasoo dhalaalsamaayo uma yaquulada haddii lagu cadfo oo iyada nafyigii hore cuskan waxay noqonay wuxuu idinka reebayaa inaad isaga caabudaan laakiin malaa'ig iyo aiyo iyo yacnii inaad caabudaan iyo nebiyaal idinkama reebayaaba soo baxaysa nacam sidaasna ma ahan sida la rabo ma aha nacam waayo labadaba waa idinka celinaa isaga inaad caabudaanna waa idinka celinaa hayruhu inaad caabudaanna waa idinka celinaa walidalika walaa ya'murakum laa tata-ataa ilaa in laada laga dhiga zaa'ida maahani laada marka zaa'ida laga dhiga macnuhu wuxuu noqonaa uma yaquulana lagu cadfo uma yaquuladii iyo waya'murakum maa kaana libasharin an yu'tiyahu llahu lkitaaba walxukma walnubuwa uma markaa dabadeed yaquula uu yidhaahdo waya'murakum ou idin amro ma dhacaysa taas wa an tattakidu waya'murakum ou idin faro an tattakhiduu lmalaa'ikata malaa'igtii inaad ka dhigataan iyo wanabiyiina nebiyaalkii arbaaban inaad ka dhigataan qof ilaahay bashar tilmaantaa leh sidaa inuu idin yiraahdo ama idin yeelo ma dhacayso laada marka zaa-ida marka laga dhiga haddaad doonta laadaba intaa iska dhaafto wa an ya'murakum iska dheh marka huma yaquula iyo wa an ya'murakum nafyigii horay u wada noqonayaan waana isku cadfan yihiin labadaasna la imaan maayo waa nebigu laakiin haddaad laadan ka dhigato laa naafiye ka dhigato huma yaquuladiina aada ku cadafto nafyigan iyo nafyigan waa isburinayaan ihbaadaas oo ah meesha imaanayo haddii ihbaat uu yimaadana waxaa ka soo baxaysa malaa'igta rabbi ka dhigta inuu leeyahay walidaalika ibnu catiya ibnu jariir waa ku khada xugmiyey isagoon sheegin wajhu lkhada laakiin waxaa aada uga hadlay abu xayaan fi lbaxri lmuxiid isaga aada uga hadlay marka walaa ya'murakum qiraa'ada a laada zaa-idaad ka dhiganaysaa macna ta'kiiday u joogtaa meesha bis laakiin laa oo naafiya kama laqbeynaysa nafyigiina meesha waa kugu jiraayo uma yaquula nafyigii ay cuskanayday tanna cuskan tahay meeshaan xoogaa waa adag tahay marka macnahaasaana ku jira saa u gara walaa ya'murakum wa an ya'murakum keliya un ka laqbeen haddaad aad inaad u fahamta rabta laada haddaad naafiye ka dhigtana bimacnaa heyr ayaa meesha soo gelayso waxay isla mid noqonayaan heyr masderka marka haddii la geliyo heyr wixii marka masderku uu tilmaamayo cagsigiisaa meesha kasoo baxaayo waana midda aan la rabin ibnu jariir marka isaga laada kama hadlin tafsiirkiisa ma dhihin laadan waa ta'siis waa tawkiid midna ma dhihin laakiin maadaama uu yidhi uma yaquulay ku cadfan tahay uu iska idlaaqay baa waxaa laga fahmaa walaadanna laadan inay naafiye iyadana tahay oy uma yaquula ku cadfan tahay macnahaas faasidkaana meesha kasoo baxayo waana qalad macnahaas isaga laakiin ma dhihin laada waa naafiye iyo ma ahan midna ma dhihin walaa yamurakum markaa uma yaquul haddii lagu wado maa kaana libasharin bashar uma ahaanin an yuutiyahu llahu alla inuu siiyo alkitaaba kitaab iyo walxukma iyo xugun iyo wanubuwata iyo nebinimo uma markaa dabadeed yaquula linnaasi dadka uu u yiraahdo wa an ya'murakum ouna idin faro ma dhacayso taas an tatakiduu inaad ka dhigataan almalaa'ikata malaa'igtii iyo wanebiyiina nebiyaalka arbaaban inaad ka dhigataan rabbiyaalo aya'murukum mi idin farayaa bilkufri kufri miyuu idin farayaa bacda id antum idinku muslimuuna markaad muslimiin ahaateen goortaad muslimiin ahaateen ka gadaale miyuu gaalnimo idin faraa marka bacda id antum muslimuun istifahamkan horta waa inkaari aya'murukumta bacda id antum muslimuun id antum muslimuunna macno daqiiqa ku jiro ibtidaa'anna ugu horeynna gaalnimo idinma faraayo idinkoo muslimiin ahna idin fari maayo inaad gaalo noqotaan ibtidaa-anna idinkuma faraayo dawaamanna ma idinku faraayo labada toona saddex shay baa marka meeshaa la anfina aniga caabudana idin dhihi maayo rasuulku heyr yacni aniga cidaan ahaynoo malaa'igtii iyo nebiyaalka kale caabuda idin dhihi maayo idinkoo toosanoo muslimiinana shirki sameeya idinma dhahayo marka intaba marka waxaa weeyaan waa manfi saas darteed marka ilaahay un hala caabudo idin leeyahay waaye alla markuu bashar siiyo nebinimo iyo xikmad iyo xugun uu siiyo marka id bimacnaa xiina waaye marka bimacnaa xiina markay tahayna waxay keenaysaa nooc marka ta'kiid ahaa meesha gelayaba waid akhada allahu miihaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikma wadkuruu xusa id waqti xusa akhada allaahu alla ou qabtay ou qaaday miihaaqa annabiyiina nebiyaalkii ballamadoodii lamaa aataytukum lamaa wixii aataytukum aan idinla imid oon idin siiyey min kitaabin kitaab ah wa xikmatin xikmad ah huma markaa dabadeed jaa-akum ou idin yimid rasuulun rasuul rasuulka oo musadiqun u rumaynaya limaa kii macakum idinka maciina ahaaday jawaabtii aawo marka latu'minunna lawallaahi yatu'minunna waad rumaynaysaan oo rumaynaysaan bihi rasuulkaas walatansurunna waad u gargaaraysaan oo u gargaaraysaan hu rasuulkaas ballantu waa taa marka qaala ay faqaala wuxuu yidhi lahum alla uu iyaga ku yidhi ambiyadii a aqrartum arrintaa ma qirteen oo ma sugteen wa akhadtum ma qaadeen calaa daa wa akhadtum ma qaadeen isrii ballankayga calaa daalikum kaagaas yacni kii naas korkiisa ma ku qaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen aqrarnaa waan sugnay arrintaa waan qirnay oo waanan rumaynay qaala wuxuu yidhi alla fashhaduu markhaati kaca wa ana aniguna macakum idinka maciina shaahidun baan ahay mid markhaati kacayo minashaahidiina ka mid a aayaddan marka ballan ilaahay nebiyadiisa nebi kastaa markii lasoo saaro ilaahay ballan buu ka qaadi jiray wuxuuna ballan ugu qaadi jiray haddii nebi isaga wuxuu wato oo kale rumaynayo uu yimaado xag alle laga soo diray inay rumeeyaan una nusreeyaan una gargaaraan nebigaana waa nebi moxamed sal alla ly slam marka nebi walbaa waxaa ballan lala galay ama ballan alla uu kula galay haddii nebiyullaahi moxamed uu soo gaaro inuu maadaama nebigu tilmaanta uu leeyahay ay tahay ambiyada kale uu u rumaynayo marka nebigii nebiyullaahi moxamed soo gaaro inuu u rumeeyo oo risaalada iyo nubuwada moxamed sala allahu calayhi wasalam uu u rumeeyo meeshaan marka aayaddan siyaaqan maxaa loo keenay waxaa la leeyahy war idinku matbuuciinaad tihiin idinku waxaa leedihiin waxaan raacsannahay ciise yahuuddu waxay leedahay waxaan raacsannahay muuse nebiyullaahi muusa idinkii matbuuci waaa waxaan ujeedaa taabiciinaad tihiin idinku taabiciin kuwo wax raacayaad tihiin matbuucii aada idinka raacsanaydeen oo rasuulkiinii ahaabaaba ballan lala galay haddii uu nebiyullaahi moxamed soo gaaro inuu rumeeyo idinka marka xaggeed joogtaan oo taabiciin ah marka taabicu matbuuciisa wixii uu sameeyo isagana inuu sameeyaa laga rabaa soo maaha ciise iyo muuse waxay ka mid ahaayeen kuwa ballamadaas galay oo hadday nebiyullaahi moxamed soo gaaraan inay u gargaaraan rumeeyaan u hiiliyaan idinka marka waxaa la idinka rabaa ciise iyo muuse raacsan hadday run idinka tahay sidaas waa kan nebiyullaahi moxamed idinla joogay rumeeya taasay ka dhigan tahay bacdi alculamaa aayadda waxay leeyihiin miithaaqan iyo ballamada nebiyada lagama qaadine waxaa laga qaaday aladiina uutul kitaaba kitaa yacni musxafka ibni mascuud iyo ubay ibnu kacabna saasaa ku taallay baa la yidhi laakiin laba tafsiir oo isdiidayaan maba ahanba musxafka hadda sidaan ayaa ku taallo ee musxafkii ibnu mascuud sida ku taallana waa uun iska tafsiir oo kale haddii ambiyadii ilaahay rusushii sidaa la faray atbaacdoodii iyaga raacsanaana min baabi owlaawa haddii nebigiiba la yidhi eehaddaad haddaad aragto nebiyullaahi moxamed oo soo baxay rumeey atbaacdoodiina waa iyaguna amarkaas waa iyo mithaaqaas marka waa qabana walidaalika nebiga waa ki yidhi waladii nafsii biyadihi low kaana muusaa xayan lamaa wasicahu ila itibaacii cumarow arkay oo warqad towreed akhrinayo xoogaa quluubta wax jilciyo ayaa ku yaalay markaasuu wuxuu yidhi amutahawikuuna antum ya bna alkhadaab cumarow dad ma qar iska tuur miyaad ku dhacdeen manaa miyaad qar iska tuuraysaan oo ma ishalaagaysaan waaladii nafsii biyadihi low kaana muusaa xayan muusihii towraad lagu soo dejiyey hadduu noolaa lahay lamaa wasicahu ilaa itibaaci wax kale ma deeqi lahayn umana bannaanaan lahayn ilaa inuu aniga isoo raaco maaha walidalika rasuulku wuxuu ahaa sayidu alanbiyaai waalmursaliin uu ahaa nebi walbaa marka ballantaasaa lala galay inuu nebiyullahi moxamed u nusreeyo u gargaaro aayaddan bacdilculamaa waxay ka qaateen khadir khadir haddii uu nebi ahaa waana sida xooga badane haddii uu nool yahay yacni khadir oo uu dhulka joogo ballantan uu fuli lahaayoo nebi moxamedoo u imaa lahay waana u gargaari lahay diintouna la qaban lahaa mar haddii alla uu leeyahy latu'minunna bihi walatansurunnahu goobihii nebiga uu ku dagaalamayay beder iyo uxud iyo axsaab iyona laguma arkin taas marka waxaa laga qaatay khadir inuu dhintay ee uunan noolayn haddeertaan aayaddaanay culimada qaar u daliishadeen meeshaan marka iyadana tarkiibkeeda aada in loo fiiriyo wadkuruu xusa id waqti akhada allaahu alla ou qabtay ou qaaday miihaaqa annabiyiina nebiyadii ballamadoodii dhaarta lagu adkeeyey lamaa aataytukum laamkan horta waa laam ibtidaa xagga u dhig latu'minunna laamka ku jira dambana waa muwada'a lilqasam kii dhaarta laga soo hormarin jiray laamkan lamaa aataytukum waa laamu ibtidaa waaye maadana maxay noqonaysaa maada waxaa loo badan yahay shardiyo inay tahay marka macnuhu wuxuu noqonayaa lamaa aataytukum lamaa wixii aataytukum aan idin sii aan idin siiyo oo min kitaabin kitaab ah wa xikmatin xikmad ah uma marka marka maada shardiyaan ka dhignay aataytukum ficil maadi waayo laakiin shardigaa muxuu ka dhigaa istiqbaalow shardigii u gedina uma jaa-akumna sidoo kale waayo iyadana mustaqbal unbaa laga laqbayna marka wadkuruu xusayd waqti akhada allaahu alla uu qaaday miihaaqa nabiyiina nebiyaalka ballantoodii la adkeeyey lamaa wixii aataytukum aan idin sii aan idin siiyo min kitaabin kitaab xaal uu yahay wa xikmatin xikmad xaal ay tahay uma markaa dabadeed jaa-akum uu idin yimaado rasuulun rasuul uu idin yimaado rasuulka oo musadiqun u rumaynaya limaa kii macakum maciina ahaaday idinka nebiyada ah uu markaa rasuul saa idinkugu yimaado latu'minunna latu'minunna marka waa jawaabtii waay nacam marka hadda meeshaan laba sheeyoo jawaab rabtaa taallo miithaaqaas oo macnihii dhaarta uu ku jira jawaabow rabaa lamaadan maadan shardiyadana jawaabay rabtaa marka laba shay oo jawaab rabo jawaabulqasam iyo jawaabu shardi hadday marka inta shardi iyo qaiyo iyo qasam uu hormaro hal jawaab waa ku filan tahay nacam halkaas jawaabaana marka ka kale jawaab isaga noqonayo marka la latu'minunna lawallaahi yatu'minunna waad rumaynaysaan haday sidaa dhacdo waad rumaynaysaan oo rumaynaysaan bihi rasuulkaabaad rumaynaysaan walatansurunna waad u hiilinaysaan oo u hiilinaysaan hu rasuulkaas marka maada maxaan ka dhignay shardiya waxaa kaloo bannaan maada in laga dhigo mawsuula haddii marka mawsuulo laga dhiga maxay noqonaya lamaa aataytukum laladii kii dheh aataytukum aataytukumuuhu ilaa haddaad sila yacni maada aada ka dhigto mawsuul waxay u baahan taha caa-id caa-idku marka waa maxduuf aataytukumuuhu waa mansuub maxduuf min kitaabin kitaab iyo waxikmatin xikmad ah lamaa laladii kii aataytukum aan idin siiyey oo min kitaabin ah waxikmatin xikmad ah uma markaa dabadeed jaa-akum rasuulun rasuul uu idinla yimid bihi maaga ilaa uma jaa-akum jumladaana caa-iday rabtaa soo maaha wax ku xiraayo kan kale uma bihi baa lasoo qadaraa marka yacnii caa-idka majruurkaana xadaf waa ku waa ku waa kii ku banaanaan ayb uma jaa-akum rasuulu bihi ou idinla yimid maagaa ou idinla imaaday idinla imaaday rasuulka oo musadiqun u rumaynaya limaa kii macakum maciina ahaaday latu'minunna bihi jawaab uga dhig waayo shardiga yacni mawsuulku macno shardiyo wataa isaga xataa jawaaba u baahan yahay walidaalika marar badan baad arkay jumla ismiyo fa la geliyey oo mawsuul jawaab u noqonaysa latu'minunna lawallaahi yatu'minunna bihi waad rumaynaysaan walatansurunna waana uhiilinaysaan ayb marka maadii haddii shardiyo laga dhigana tarkiibku waa kaas haddii mawsuulo laga dhigana waa kaas xamze ayaa xarafkan isaga wuxuu akriyay waid akhada allaahu miihaaqa annabiyiina limaa aataytukum limaa buu akriyay markaas laamkii laamuljar waay laamuljarkaana marka tacliilkiisii asalka uu ku ahayo wataa limaa aataytukum liajli ladii kii dartiis aataytukum min kitaabin aan marka maada waa mawsuula laamkuna waa tacliil sidii hadda aan mawsuulkii u laqbaynay unbaana lagu wadaa qiraa'adaas kitaab iyo xikmad inaan idin siiyey darteed latu'minuna bihi walatansurunnahu hadduu rasuul idiin yimaado rumeeya u gargaara qaala wuxuu yidhi a aqrartum qaala marka qaaladan hadda waa in fa loo soo qadaro waayo jumlada tarkiibkeeda sida u socdo qaala ay fa qaalaa loo jeedaa latu'minunna lawallaahi yatu'minunna bihi waad rumaynaysaan walatansurunna waad u gargaaraysaan hu nebi rasuulkaas qaala faqaala wuxuu yidhi alleh aaqra lahum wuxuu ku yidhi ambiyadii a aqrartum ma qirteen oo ma sugteen arrintaayo qalbigiinna ma ka sugteenoo ma aqbasheen wa akhadtum ma qaadeen calaa daalikum kii naas korkiisa isrii ballanteyda ma ku qaadeen wa akhadtum ma qaa yacni ma qaadateen isrii aniga cahdigayga iyo ballankayga calaa daalikum kaagaas korkiisa kii naas yacnii korkiisa ma ku qaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen aqrarnaa waan sugnay haa qaala wuxuu yidhi alle fashhaduu haddaba markhaati kaca wa ana aniguna macakum idinka la jirkiin xaal aan ahay shaahidun markhaati ayaan ahay shaahidka oo min ashaahidiina kuwa markhaatiyaalkaa ka mida marka walaa ya'murakum tarkiibkeedana waa war badnaay aayaddan tarkiibkeedana waa war badnaay marka waxay u baahan tahay marka dadka dalabatulcilmigaan ugu danaynaynaa marka waxyaabahan taraakiibta naxwiga ah qur-aanku marka tafsiirkiisa de waxau u baahan yahay tarkiibkiisa in la fahmo kelimaadkiisa qariibka in la fahmo marka kelimo kelimana aa aada u fahamto tarkiibkiisana aada u fahamto tafsiirkiisaad doonanaysaa markaas na oo tafsiirku isaga marku waa bayaanin aayaddan maxay ku timid tii hore iyo midda dambe maxaa ka dhexeeyo laakiin adigii oonba kelmadihii qariibkaana fahmin tarkiibkii naxwigaana fahmin tafsiirkii inaad fahamto suuragal ma noqonayo marka qofkii inuu si fiican qur-aanka u fahman rabo kutubta inuu akhristo naxwada iyo sarfiga iyo culuumtan u yacni tafsiirka u adeegeyso oo wasaa-isha u aho jaranjarada lagu gaarayo u ah laabudda ardaygu inuu barto wayn faman tawallaa bacda dalika faulaa'ika hum lfaasiquun faman qofkii tawallaa jeesto bacda dalika kaagaas cahdigaa ka gadaale bacda dalika alcahdi walmiithaaqi ballantaada yacni ballantaas ka gadaale qofkii jeesto fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alfaasiquuna ah kuwa daacada rabbi ka baxay oo diinka rabbi ka baxay kuwaas unbaa ah daalika marka ishaarada waxaad u celinaysaa daalika alcahdi marka waxaa laleeyahy idinkan soo mutuxan oo doodayo nasaaro kirishtan haddaad tihiin nebiyullaahi ciisa baaba ballantaa galaye maxaa idinku u diideysaan ballantaas aad og tihiin kadib qofkii ka jeesto oo diido haddaba ha ogaado inuu gaal daacadii rabbi ka baxay oo yahay waayo haddaad ciise rumaysantihiin ood rabtaan ballantii ou galay oofiya idinka idinku waa idinku laasimaysaa faman qofkii tawallaa jeesto bacda daalika kaagaa ka gadaale ballantaa dhaarta lagu adkeeyey ka gadaale fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alfaasiquuna ah markaa nebiyadii ilaahay ka bixi maayaane laakiin ninka dhahaya aniga ciisaan rumaysanayo muusaan rumaysanayo oo ballantiina ka baxay kaas waayo midka faasiq ah fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alfaasiquuna ahoo kuwa diinta alla ka baxay ay alkhaarijuuna can aacat can diin illaahi ibnu jariir saasuu yihi fisqigana kufri mararka qaar waa noqdaa macnihiisa afa hayra diin illaahi yabquun ayatawallowna ma jeesanayaan oo fa hayra diin illaahi ilaahay diintiisa waxaan ahayn miyay yabquuna doonayaanoy rabaan walxaal iyadoo lahu lilaahi alla oo keliya un aslama uu u hogaansamay man axad fi samaawaati samaawaat ku sugan iyo waalardi dhulka ku sugan dawcan daa'ican xaal uu yahay isagoo adeecsan alle wa karhan wa kaarihan xaal uu yahay isagoo nacayo wa ilayhi ilallaahi alle intii kaaha yurjacuuna loo celina laa ilaa hayrihi marka fa hayra diinillaahi tarkiibka noocan qur-aanka waa ku badan yahay hamsatu istifhaam inay hormarto xarfu cadafna uu ka daba maro marka istifhaa maxaa marka hadda hamze hamza hamzatu istifhaamaa taallo fa oo caadifaana waa taallaa marka afa hayra diin illaahi marka zamaqshari isaga wuxuu yidhaahdaa waxaa lasoo qadaraa macduufu calayhi fa-dan ama xarafkan cadaf waxa ka dambeeya jumlada ka dambeysana jumladaasay cadfee ay ku cadfan tahay sidaa marka tarkiibku wuxuu noqonayaa ayatawallownahm ma jeesanayaan oo fakayra diin illaahi yabquun ilaahay diinkiisa waxaan ahayn miyay rabaan labadaa marka saasaa la ysugu xiraa waxaa kaloo iyadana bannaan in la yidhaahdo hamzadan istifhaamka waa lasoo hormariyey ictinaa'an bilistifhaam istifhaamka aada loo danayna ee asalka macnuhu faagayra diinillaahi waay faagayra diinillaahi ilaahay diinkiisa waxaan ahayn miye yabquuna ay rabaan oy doonayaanba faman tawalaadii isaga cadfanaanee marka fa-daa lasoo hormarinaa marka faagayra diinillaahi yabquuna ilaahay diinkiisa waxaan ahayn miyay doonayaan marka wuxuu leeyahay abu xayaan isaga waa u nusreeyaayo qowlun lijamiici nuxaat waayuu yihi sidaan ayb ay yatawallowna ma jeesanayaan oo fagayra diinillaahi ilaahay diinkiisa hayrkiisa miyey yabquuna ay rabaan oy doonayaan marka walxaal iyadoo lahu lilaahi alla oo keliya un aslama uu isu dhiibay oo u hoggaansamay man axad fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaadee walardi dhulka dhexdiisa ahaadee ama dhulka korkiisa dawcan daayacan isagoo adeecsan wa karhan wa kaarihan xaal uu yahay isagoo nacayo ee isagoo nacayo soo ku islaamaa marka dawcan marka waxay ku dhacaysaa mu'miniinta mu'miniinta ilaahay bay adeecsan yihiin ayagoo aan dhibsanaynin waa rabaan amaa hayru lmuslimiin oo gaaladii ah ilaahay bay u hoggaansanaanayaan ayagoo haddana nacaayo taasaa marka tafsiirkeeda la rabaa dhowr tafsiir baa ku jirto mid waxay tahay waxaa laga wadaa islaamnimada iyo hoggaansanka khaaliqnimo iyo rabbinimo ayuu alla u qiraa cibaadadii allana ma lagu karo waa naca marka marka isagoo ilaahay nacayo ayuu haddana khaaliqnimo u qirsan yahay yaa ku abuuray marka la yidhaha allah buu dhahaa ee tafsiirkaa marka mujaahid iyo abulcaaliye iyo ayaa sidaa ku fasire tafsiirka labaadna waxa uu yahay waxaa laga wadaa marka wakarhan wakaarihan waxa waxa hoggaansamaya hooskiisa waa isaga ma aha hooskiisa ayaa ilaahay u sujuudayo isagiina ilaahay ma rabo marka kaarihi waayo soomaa waa nacaa isaga na hooskiina alloo u sujuuday awalam yarow ilaa maa khalaqa allaahu min shayin tatafaya-u dilaaluhu can اlyamiini wالshamaa'ili sujada lilahi wahum daakhiruun fii suurati الnaxli ayb marka hooskii inuu marka wadilaaluhum inay sujuudeyso fii suurati الracdi wadilaaluhum bilguduwi wاlaasaal ayb marka hooskiisa maadaama uu sujuudayo isagiina uu nacaayo yaa marka yani wakarhan wakaarihan macnaheeda saas waa waxaa kaloo laga macneeyaa macno kale oo waxay tahay istiqaadatuhu liamrihi wa in ankara uluuhiyatahu cibaadada allow inkiraa laakiin qadaran wa kownan ilaahay buu u hoggaansan yahay waayo gaalku waxau rabo iyo waxuunan rabin waa la kulmaa soo maha waana ku qasban yahay wixii uusan rabin sidaas koonka ou ku socdo inuu u noolaado ku qasban yahay taas marka waa istislaam qahri ah oo hadda maalan inuu dhinto ma rabo inuu xanuunsado ma rabo edhibaata inay soo gaarta ma rabo haddana waa soo gaaray soo maha wixii ilaahay u qoray marka qadarka allow ku adeecayaa gaalka gaalka qadarka alla maadaama uunan ka leexo karin qadarkii allo maadaama uu u hoggaansan yahay qahran oo ugu hoggaansan yahay cibaadadiina uu nacaayo istislaamku macnihiisu saas waay macno kaloo shanaad waxa uu yahay markii la hareereeyo oo mowdkii calaamadihiisii ou arko allo isku dhiibaa isagoonan dhibsanayo necab dan unbaa ka keentay oo taana marka qowluhu tacaala falamaa ra-uu ba'sanaa qaaluu aamanaa billaahi waxdahu wakafarnaa bimaa kunaa bihi mushrikiin markii dhibaa cadaabkeennii ay caayinaan oy arkaan aamanaa billaahi waxdahu bay dhahayaan waa qasabkaas marka isagoo alla ne necban ayuu haddana sidaa uu sameynaa ayb macaanidaasaa marka aduu lagu macneeyey wakarhanta markaa dad ayagoo ilaahay nacaaya haddana u hoggaansan saasay ugu hoggaansan yihiin marka wa ilayhi ilallaahi alle intii kaa xaggii ayunbaa tur ayaa yurjacuuna loo celinayaa marka afagayra diin illaahi tabquunana waa soo aro waa qiraa'o wa wa ilayhi turjacuunana waa kan markaa khidaab unbay noqonaysaa qul aamanaa biاllahi wma unzila calayna wma unzila calaa ibraahima qul waxaad tiraahdaa aamanaa billaahi allaan rumaynay dheh iyo wamaa kii ayaan rumaynay unsila la dejiyey calaynaa korkeenna lagu soo dejiyey iyo wamaa kii unsila la dejiyey calaa ibraahima ibraahim korkiisa lagu soo dejiyey wa ismaaciila lagu dejiyey wa isxaaqa isxaaq korkiisa lagu dejiyey wayacquuba lagu dejiyey walasbaaqi iyo asbaaqi owlaadu yacquub iyo wamaa kii uutiya la siiyey muusa muuse iyo waciisa iyo ciise iyo wannabiyuuna nebiyaalkii la siiyey min rabbihimna laga siiyey xagga rabbigood laa nufariqu ma kala geynayno beyna axadin axad oo minhum iyaga ka mid ah wa beyna axadin iyo ku kale ma kala geynayno wa naxnu anaguna muslimuuna kuwa hogaansamaya anahilahu lilaahi alla u hogaansamaayo aayaddan mid lamidaan suurat lbaqara kusoo marnay waman yabtagi hayra alislaami diinan waman qofkii yabtagi doono hayra alislaami islaamka waxaan ahayn qofkii doono diinan min jihati diinin diin ahaan diin ahaan u doono falan yuqbala la aqbali maayo minhu isaga xaggiisa laga aqbali maayo wahuwa isaguna fi laakhirati aakhirada dhexdeeda khaasirun weeyaan mid khasaaraayo min alkhaasiriina kuwa khasaaro ka mida ayb halkana marka ina diina cind allahi lislaam aan soo marnay ilaahay agtiisa diin waa islaam halkana alla wuxuu leeyahy waxaan islaamkaas ahayn ilaahay ma aqbalaayo diin ahaan u aqbali maayo waman qofkii yabtagi ay yatlub doono hayra alislaami islaamka waxaan ahayn diinan min jihati diinin marka diinan waa tamyiiz tamyiizkuna muxuu fasiraa liman bahama min addawaat ayb marka hadda waxa qarsoon waa maxay hayral islaamidaas wax badanaa soo geli kara soo maha waman yabtaqii qofkii doono hayra alislaami waxaan islaamka ahayn waxaan islaamka ahayn soo u doonay dhinacyo badanuu ka dooni karaa diinan min jihati diinin waay waxa marka diinan marka waxay kuu fasiraysaa hayral islaamida wax laga wado laga rabo ku qarsoon meesha waman qofkii yabtaqi dalbo oo doono hayral islaami islaamka waxaan ahayn diinan min jihati diinin u doono diin ahaan marka marmar waxaad arkeen nusiba cala tafsiiri haddaad aragto nusiba cala tafsiiri cala tamyiizi baa laga wadaa tamyiizka tafsiiray iska dhahayaan mararka qaar falan yuqbala jawaabtii waatana falan yuqbala la aqbali maayo abadan yani marnaba minhu isaga xaggiisa laga aqbali maayo wahuwa isaguna fi laakhirati aakhirada dhexdeeda min alkhaasiriin uu ka mid ahaaday waa mid khasaaraya kuwa khaasiriinta ka mid ah markaa de waxaan islaamkaa ahayn ilaahay subxaanahu watacaala ma doonayo marka yahuudiyaduna islaam maaha nasraaniyaduna islaam maaha dadka marka in loogu sheekeeyo ahlu kitaabaan isla nahay kulligeen mu'miniinaan isla nahay wax ka jira malahan ilaahay islaamnimadaa nebiyullaahi moxamed la yimid bis ayuu aqbalayaa halkaas dariiq baa alle loogu dhowaadaa bis dariiq kale ma furna oo dadka qaarkood dhahayo nin walbaa diinta uu aaminsan yahay hadduu daacad ka noqdo aakhira jannou galaa dad dhahayaa jira dadkii qaar baa dooliga caabudaya oo dooliga daniga u wanaajiyo dadaa lo-da daniga u wanaajiyo kuwaa furuujta daniga u wanaajinayo ilaa ay caabudaan gala galay hadaad caalamkan ku wareegto wax badan aad arkaysaan haddii la yidhaha marka kulligood waa wada saxsan yihiin intaasoo dada ilaahayna lala simay dadka qaarkood rabbigii abuuray ay la simeen doolli kuwana ay lo- la simeen sac kuwa ay dhagax ayaga qoreen ay la simeen haddana ilaahay dadkaa waa u siman yihiin gardarro ka weyn ma laha nin dal madaxweyne ka ah haddii la yidhaha dadkao dhan wax dembi galaya male nin walbaa soo raba ha u socdo adiga ixtiraamka aada leedahay xuquuqda aada leedahay daacada adiga aada dadkan ku leedahay cid fiirinaysa ma leh waa xanaaqa waa qaylinana sidee marka lagu keenay in la yidhaha koonkan nin walbaa soo raba ha u socdo kullina waa la fiican yahay jannadaa la gelaa qalad aad u weyn waay qaar kalena waxay leeyihiin yahuudda iyo nasaarada iyo muslimiintu ma adyaan samaawi ah maadaama ay haystaan kulligood muslimiina la dhihi karaa hadaad marka kaafir tira ma ah gaal ha dhihin uu kuleeyahay gaal ha dhihin haddii marka yahuudigu gaalnimadiisa laga shakiyo nasraaniga haddaad gaalnimadiisa ka shakiso nasraaniyadu inay kufri tahay haddii shaki uu kaaga jiro waaba diin ka bax weyna waayo man qaala laa ilaaha ila allahu maxaa lagu daray wakafara bima yucbadu min duuni illah wax allaale waxaa ilaahay sokadii la caabudaayo waa inaad ku gaalowdo diidid meeshaa marka tawxiidka fahamkiisa waayo waxa marka dadka la yacni xijaabka la saarayo oo dad badan aynan ogolayn in la sharxo tawxiidka waayo tawxiidku meeshii lagu kala baxayo waayo soo mahana marka waxay rabaan marka tawxiidkiiba inaan la fahmin haddaan tawxiidkii la fahmin marka waxaanoo kala imaanaya marka dad duubab waaweyn oo dhahaya marka baadariyaalkii iyo kuwii yahuudda ahaa iyo waxaad arkaysaa kuwo muslimiinoo duubab waaweyn oo islaam u nisbo sheeganaya oo dhahaya aan isu duceyno dhammaanteen waxaan ku jirnaa khayr iyo xaqan ku soconnaa emu'miniinaan wada nahay nin walbaa wuxuu ku jiro hadduu ka dhabeeyo jannaduu gelaa ilaahay baan raalli gelinaynaa haddaad aaminsan tahay ciisa ina ina ilaahay ah in alle lagu raalli gelinayo gaal cad waayo qofkaas nacam ayb waayo ilaa ciisa ina ilaah waa cay ilaahay la caynayo subxaana wa tacaala nacam muslimiintii maanta marka nasiib darro waxaa ah kuwa cilmi sheeganayo intaasoo shahaado wato inay waxaas yidhaahdaan ayb hadday marka kuwii sidaas ahaasaa ay yidhaahdaan caamiga maxaa loo qaldaa marka nacam naarta marka kuwaasaa caamada uga hormarayaba nacam sidaas marka diinta uga been sheegaya ayb meeshaan marka iyada aayaddan marka waxaasoo dhan bay marka soo af ayay soo afjaraysaa waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa isaguna fi laakhirati aakhirada dhexdeeda min alkhaasiriin ou ka mid ahaaday marka dood hadday yidhaahdaan maalan dood nasaarada iyo yahuudday waa lala doodi karaa rasuulkaba waa la doodi jiray sala allahu calayhi wasalam dood iyaga xaqa looga dhaadhicinayo lama diidana laakiin waxaa la diidan yahay waxay tahay waxbaan waxbaana iskugu keen daran mushkiladanna hadba waa tadawureysay inta aynan mushkiladan soo bilaabanin macaahidda waaweyn ee muslimiinta qaarkood sida ashar ayaa waxaa laga bilaabay shiicanimada iyo waxaa la isku soo dhaweynaa sunnada halkaasay ka bilaabeen markii ugu horreysay macaahidaa la furay marka shiico iyo sunno say isugu soo dhawaa karaan shiicigii abubakar oo lacnadaa ilaahay ugu dhowaanayo cumar sunnigiina abubakar iyo cumar waa khulafaa urashidiin ay u yihiin sidee ilaahan idinku dhaariyey labadaa qolo iyagoo aan qolo aynan dhihin baatilan ku taagannahay waa ka baxnay baatilka qolada baatilka ku taagan aynan dhihin say iskula say isu fahmayaan taqaarub ka dhex mari kara maxay tahay taqaarub marka beyna shiica wa sunna lagu bilaabay markii hore shiicadiiaa ka faa'iideysatay wadamadii suniyiinta laga wada furay xafiisyo nashaadaaday ka bilaabeen kuwii shiicada wax laga furay ma lahayn haddana marka waxaa soo baxday sagaashamaadkii iyo waxaa la arkay haddana taqaarub beyna aladyaan in la yidhaaho nasra yahuudiyadii nasraaniyadii iyo islaamkia laysku soo dhaweynaa yani maxaa soo socda haddana marka wathaniyaadkii iyo kuwii asnaamta caabudayana waa lagu soo daraa marka dadkaani marka haddaad ku xirato jahannamunbaa ayay u socdaan jahanamo marka qof u socdo haddaad ku xirato jahannamunbaa adigana kuu dambeynayso walciyaadu billah kayfa yahdi llaahu qowman kafaruu bacda iimaanihim kayfa sidee baa yahdi llaahu alla uu u hanuuninayaa qowman qolo qolada oo kafaruu kufri gaalowday bacda iimaanihim iimaankooda ka gadaale washahiduu qiray ana rasuula rasuulka xaqun inuu yahay qiray rasuulkiina inuu xaq yahay ogaaday oo ogaadeen sidaas wa jaa-ahum albayinaatu wa jaa-ahum oo u yimid albayinaatu xujooyinkii cadcadaana ay u yimaadeen kuwaa waa yaabe sidee loo hanuuninayaa towfiiqda kuwa noocaasee loo waafajinayaa wallaahu alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falo ulmi falay ulaa-ika kuwaada jazaauhum abaalmarintoodu ana calayhim korkooda inay ahaanaysa waayo lacnatallaahi ilaahay lacnadiisa waalmalaa-ikati malaa-igta lacnadeeda iyo waannaasi dadka ajmaciina xaalay yihiin dhammaantood khaalidiina xaalay yihiin kuwii waaraayo fiihaa fi lacnati lacnadaa dhexdeeda ku waarayo laa yukhafafu xaal aan laga fudaydinaynin canhum iyaga xaggooda alcadaabu cadaabka walaa hum mana aynan ahaanin iyaga yundaruuna kuwa loo suganayo ila aladiina kuwii ma ahane taabuu ilaahay usoo noqday min bacdi dalika kaagaa ka gadaale kuwii ilaahay usoo laabtay ma ahane wa aslaxuu hagaajiyey wixii ay halleeyeen fa ina allaha alla gafuurun alla dembi dhaafid badan waayo raxiimu naxariis badan aayaddan marka waxaa la yidhaha sabanusuulka waxay ku timid dhowr waxyaaboodba waa sheegaan oo alimaamu nasaa-i fii sunanihi wuxuu isaga ku wariyey qolo marka ansaarta ka mida nin iyaga ka dhashay ayaa intuu diintii soo galay buu ka ridoobay waa ka baxay mar soo u maqnaa ayuu marka wuxuu yidhi waa towbad keenayaa waa soo islaamayaa ee nebiga ii weydiiya bal inaan towbad keeni karo oo layga towbad aqbalayo markii marka dadkiisii ay yidhaahdeen rasuul allow ninkii diintiibuu ka baxay waana towbad keenay oo inuu towbad keenuu rabaa aayadahanaa soo degay marka aayadahan marka madmuunkooda waa maxay waxa ku jiro qofkii gaal intuu islaam ahaa ka baxoo gaal noqdo inuu towbad keeni karo laga aqbalayo haddii towbad saxiixa uu la imaado ila aladiina taabuu min bacdi dalika wa aslaxuudaasaana tusayso alimaamu nasaa-ina wuxuu ku keenay baabu towbati lmurtadi qofka murtadka towbadiisa inuu towbad keeni karo macno kalena markaad waa la tilmaamaa oo kaa yacni sabanusuul kale oo kaa ka duwanna culimadu way sheegaan marka kayfa yahdi llaahu lafdigu waa ka istifhaam macnuhuna laakiin waa jaxdi oo macnuhu waa ka nafyi ilaahay ma hanuuninayo waayo qolo noocaasa ilaa kuwa alla to yacni kuwa soo noqda maahan iyagoo sidaa ku jiro marnaba alla tawfiiq ma siinayo kayfa sidee baa yahdi llaahu alla uu u hanuuninayaa qowman qolo kafaruu kufri ee yacni kufriyey bacda iimaanihim iimaankoodii ka gadaale washahiduu ogaaday ana rasuula rasuulkana xaqun inuu yahay ogaadeen oo sidaa garteen wa jaa-ahum ay u timid albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninaya alqowma qolo addaalimiina dulmi falay ulaa-ika kuwaadaas jazaauhum abaalmarintoodu ana calayhim dushoodu inay tahay waay lacnatallaahi alla lacnadiisa iyo walmalaa-ikati malaa-igtii iyo wannaasi dadkii ajmaciina dhammaantood khaalidiina xaalayyihin kuwii waaraya fiiha fi lacnati ku waaraya laa yukhafafu laga fudaydin maayo istinaafna waa ku bannaan yahay xaalana waa ku bannaan tahay laa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga xaggooda alcadaabu cadaabka walaa hum mana ahan iyaga yundaruuna kuwa loo koranayo oo loo suganayo xaaris ibnu suweyd ayaa gaalada haleelay kadib waa ka qoomamooday dadkiisu usoo cid dirtay ila hadla buu yidhi hallii min towbatin sidii bay yeeleen ah ila aladiina taabuu baa soo degtay marka markii hore sidan buu alla yidhi kuwaana haddana laga soo reebay oo ilaahay u towbad keenoo towbadu ay dhabka tahay ila aladiina kuwii ma ahne taabuu soo noqday oo shirkigii iyo kufrigii kato kasoo noqday min bacdi dalika kaagaa ka gadaale kufrigaa kadib wa aslaxuu hagaajiyey wixii ay halleeyeen fa ina allaha alla gafuurun alla dembi dhaafid badan waayo raxiimu naxariis badan ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey bacda iimaanihim iimaankooda ka gadaale huma markaa dabadeed isdaaduu kororsaday oo siyaadsaday kufran gaalnimo siyaadsadeen lan tuqbala la aqbali maayo towbatuhum towbadooda kuwaa la aqbali maayo wa ulaa-ika kuwaada hum iyaga unbaa addaaluuna kuwa dhumay ah kuwa dhunsan waa kuwa marka lan tuqbala towbatuhum maxaa laga wadaa uma isdaaduu kufran tase macnaheed uma isdaaduu kufran macnuhu waxay tahay uma istamaruu calaa kufrihim gaalnimadoodii ay kusii socdeen xataa caayanuu lmowta ilaa ay geeridii arkeen naftii markay kalxamihii soo dhaaftay oy geeridii arkeen calaamaadkeeda kuwa markaa haddee toobo lagama aqbalayo in allaha tacaala yaqbalu towbata alcabdi maa lam yugargir ayb macno marka sidaas waay uma sdaaduu kufran xataa xadarahum lmowtu gaalnimaday kusii socdeen ilaa mowtkii ku yimid mujaahid asaga wuxuu ku fasiray tamow calaa kufrihim waxay dhammaysteen oo ay adduunyada ku dhammaystirteen cumrigooda kufrigii ee hadda qof nool oo aan isagu markaa yacni aan gaarin xaalatulqarqara in la yidhaha adigu towbad ma lihid uma sdaaduu yacni lan tuqbala towbatuhum inaad adigu go-aankaas gaartid waa qalad qof nool gaalnimo kasta ha ku dhaco haddiiba ay nolol ku jirto oo caafimaad qabo waa towbad keenay hadduu yidhaahdo waa la aqbalaa towbadiisa naam inaad meel intaa u istaagto tiraa may adii towba laga aqbali maayo naam waa qalad naam dadka qaar marka culimada qaar ay arkaayaan mararka qaar mas'ale mucayan ay ka hadlaayeen markaasi waxay leeyihin waay waxay ku arkayaan laa tuqbalu towbatuhu iyo falaa tuqbalu towbatuhu iyo maxay ka wadaan towbadiisa lama aqbalaayo yacnii qofkan diintiibuu ka baxay dhibaatou sameeyey dil waajibiso waa towbad keenayoo xaalkiisii waa hagaagay dilkaas ma ka dhacaa mase ma ka dhacaayo mararka qaar ayaan dilku uusan dhacaynin oo maalan maxaa ka mid a mararka uunan dilka dhacaynin rasuul yacni diintiiba wuxuu uga baxay walciyaadu billaahi caydi rasuulka nebigiibuu aflagaadeeyey waa caayey sidaasuu diintii uga baxay hadduu muslim ahaa awal rasuulka uu caayo diintii waa ka baxay ninkaa towba ma u furan tahay waa u furan tahay towbo towbadiisu aakhiro waa anfacaysaa laakiin dilkii ma ka badbaadine may kama badbaadinayso marka markaad arkayso towbadiisa lama aqbalaayo iyo waa axkaamta adduunyada oo dilkii ciqaabtii dilka kama dhacaayo nebigii hadda iska cafi lahaay oo xaqiisa isaga iska cafin lahaa ma joogo waxay u malaynayaan marka bacdi naas towbadiisa lama aqbalayo maba anfac islaamka maba kusoo noqon karaba ee haddii la yidhaha marka islaamkii kuma soo noqon karo waxaaba ka dhalanaya gaal ha iska ahaado soo maaha yaa raba qofka inuu gaal iska ahaado marka marka towbadu mar walba fil aakhirati waa anface marka uma sdaaduu kufranta macnaheedu gaalnimada ku dhintay wey waqtigii baa waxaa ajelkii iyo mowdkiibaa waxaa gaaray wuxuu soo gaaray isagoo gaal ah xaalatulqarqarow gaaray dhuunyeeris waa islaama buu yidhi ma la aqbalaayo taas macnuhu sidaas waa aayadda kale suuratu nisaa baa la mida lam yakun illaahu liyakfira lahum meelo kalena waa ku faahfaahi doona wa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa adaalluuna kuwa kuwa dhunsan ah oo dariiqii alla ka dhumay in aladiina kuwa kafaruu kufriyey wamaatuu dhintay walxaal hum iyaga oo kufaarun iyagaoo gaala a dhintay falan yuqbala ma laga aqbali doono min axadihim midkood laga aqbali maayo mil-u lardi dhulka muggiis laga aqbali maayo dahaban min dahabin oo dahab ah walow iftadaa haba yacnii haba isku furto bihi dhulka muggiis oo dahababa ha isku furtee laga aqbali maayo xadiid bukhaari ku sugan baa wuxuu leeyahay gaalka qiyaamaha waxaa la dhahayaa haddii dhulka muggiis oo dahaba lagu siin lahaa maanta ma isku furan lahayd haabau dhahayaa ka yar ayaa lagaa dalbaday oo inaad ilaahay u hoggaansanto adduunyada ood rabbi adeecdo ood shahaadateynkii la timaadood ilaahay u hoggaansantaa lagu faray waa diiday marka maanta inaad dhulka muggiisoo dahabaan bixinayaa aada dhahdo gilgilashadaa waxbama taraysanaa walow iftadaa haba isku furto bihi shayga dhulka muggiisoo dahabka ah ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin aliimun mu'limun xanuujinaya wamaa lahum umana sugnaanin min naasiriina kuwa u hiilinayana uma sugnaanin kuwaa marka inta shardiya lowdan hadda walow walow iftadaa bihi in shardiyay macnaheedu ay la ay la macno tahay oo marka waxay ka dhigan tahay walow iftadaa bihi wain iftadaa bihi haba isku furto walow iftadaa haba isku furto bihi shaygaa oo dhulka muggiisa oo dahabkaa hababa isku furto elowdani maahan marka midii lima kaana sayaqacu liwuquuci gayrihi midii ahayd ma aha wamaa lahum uma sugnaanin min naasiriina kuwa uhiilinayo uma sugnaanin hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih